barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaali com
duur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal waa maalin salaasa waana lixii labaatanka bisha disembar sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona ibraahim xasan daandure iyo aniga oo xabdicakiin maxamuud shirwa
qodobada aad idaacaddeena ku dhegeysan doontaana dhegaystayaal waxaa ka mid ah dhallinyaro puntland ah oo wada howl dhirbeerisa
runtii markii ugu horreysay oo laga hirgeliyay puntland oo waxay ahayd meeshii laga hirgeliyey dhallinyarada isxilqaamayaasha guusha soo raac ee degmada burtinleh oo runtii markii ugu horreysay markii ay waxawey ka sameeyey burtinleh oo ujeedku ahaa qof walboo dhallinyaro ah oo guursada inuu geed beero ee laba arrimoodba waa leedahay kowda in deegaankii quruxdiisa kor loo soo qaado iyo labadaa qof isjacayl iyo maxabo inay dhexdooda ka dhalato ay geed wada beertaan waxaa kaloo dhegaystayaal idaacadda duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta aad ku maqli doontaan nin dhallinyaro ka warramaya qiso jacayl oo la soo daristay iyo suugaanu naftiisa ku maaweeliyo kaalimihii heesaha ayaan iyana idiin haynaa oon barnaamijka ka marayn heesta heesaan idiin haynana bal waxaa ka mid
ah
waa hagaaga waa codka fanaanka maxamed siciid b k dhegaystayaal idaacaddaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
saraakiisha dalka afghanistan ayaa sheegay in weerar ismidaamin ah uu isniintii dilay afar qof oo shacaba iyadoo uu dilo oo kale laba askar ah halka qaraxaasi uu laba qof oo kalena uu dhaawacay qaraxaasi ayaa waxauu ka dhacay bar baabuurta lagu baaro oo ku taala waddo aad u mashquul badan gudaha caasimadda waddanka afghanistan ee kabuul inkastoo qaraxaasi loola dan lahaa askarta afghanistan haddana waxa uu haleelay gaari dad shacaba ay wateen dalalka ruushka iyo shiinaha ayaa tilmaamay isniintii dareenkooga ku aadan in hanaan nabada lagu xaliyo xisada ka taagana barnaamijka nukliyarka iyo gantaalaha baalistiga loo yaqaano ee kuuriyada waqooyi wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lafrof ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in cidna aanay doonaynin dagaal ka dhaca gacanka kuuriya islamarkaana aanu rajaynayn in maraykanku qorshaynayo inuu dagaal ku waajaho si xal loo gaadho afhayeen u hadashay wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha oo lagu magacaabo huwajong ayaa isniintii mar ay warbaahinta la hadlaysay sheegtay in dhammaan dalalka oo dhan ay dhaqdhaqaaqooga ay xadidaan islamarkaana ay sameeyaan dadaallo wanaagsan si wax ku ool ah xiisadan xal looga gaadho
mid ka mid a dadka ugu cadcad ee u dooda xuquuqda aadanaha ee dalka shiinaha ayaa lagu xukumay xabsi siddeed sannadood ah iyadoo lagu eedeeyey fal qarandumisnimo ah wugan ayaa xukunkiisa ay fulisay maxkamad ku taalo magaalada beijing wu ayaa waxa uu ka mid yahay boqolaal u dooda xuquuqda aadanaha iyo qareenno oo dowladda shiinaha tallaabo adag ah ay ka qaadatay taasi oo bilaabatay sanadkii labada kun shan iyo tobankii waxaana qarankiisa u sheegay in rafcaan ay ka qaadan doonaan taasi alex navlain oo ah siyaasi mucaarid oo kana mida mucaaridka dalka ruushka ayaa ku baaqay in la qaadaco doorashada madaxtooyada soo socota kadib markii saraakiisha doorashada ay ka hor istaageen inuu tartamo guddida doorashada ee dalka ruushka ayaa cod ay isniintii shalay qaadeen kaga hor istaagay navlain in uu tartamo doorashada madaxtooyada ee dhici doonta bisha maarj ee sanadka foodaynagu soo haya ee laba kun iyo sideed iyo tobanka
door wanaagsan ayaan dhegaystayaal idin leenahay halka aad weli nagala socotaanna waa washington dhallinyarada ku dhaqan magaalooyin ka tirsan puntland ayaa muddooyinkii u dambeeyeyba waxa ay wadeen olole ay ku samaynayaan dhirbeeris barnaamijkaasi oo ay ugu magac dareen guurso oo geed beer ayaa sida magacaba u yahay ama ay ka muuqato ay lamaanaha dhallinyarada ee qoyska leelayaan oo ay beerayaan hal geed gudoomiyaha dhallinyarada hawshaasi wada ee puntland cabdulaahi cali cartan oo barnaamijka dhallinyarada u warramaya ayaa waxa uu sheegay in tallaabadani ay qayb ka qaadanayso koruqaadista quruxda deegaanka wariyahena v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayuuna u warramay
runtii isxilqaamayaasha horumarinta puntland shaqooyinkoodii iyo howlihii ay wadeen waxay marayaan meel wanaagsan baraarug dhallinyaradii kala joogtay deegaamada kala gadisan iyo shaqooyinkii ay hore oo hayeen hadda waxaad moodaa maalin maanta ka dambaysa inay sii laba jibaarmayso isxilqaamada ujeedkeedu wax kalena maahana waa iyadoo laga madax bannaan yahay waxaweye cid kaleto in wax laga sugaya bulshada intay isku tashato wixii tabartooda ah inay waxooda qabsadaan kuna qabsadaan wixii awoodooda ah iyagoo kaashanaya maskaxdooda tabartooda iyo bulshada meesha wada joogta waxay wada qaban karayaan waa tahay marka laga yimaado howlihii ugu dambeeyey ee maalmahan aada boosaas ka qabanayseen waxaa maalmahan soo baxay deegaanada puntlandna ku cusub barnaamija ugu magacdarteen guurso oo geed beer waxaa rabaa inaad si faahfaahsan iga waranto arrintaas runtii arrintan guurso oo geed beer waxay ka timi markii hore xagga deegaanka somalilan gaar ahaan boorame gabile meelahaas runtii markii ugu horreysay oo laga hirgeliyay puntland oo waxay ahayd meeshii laga horgeliyey dhallinyarada isxilqaamayaasha guusha soo raac ee degmada burtinleh oo runtii markii ugu horreysay markii ay waxaweye ka sameeyey burtinleh oo ujeedku ahaa qof walbao dhallinyaraha oo guursada inuu geed beero laba arrimoodu waa leedahay kowda in deegaankii quruxdiisa kor loo soo qaado iyo labadaa qof isjacayl iyo maxabo inay dhexdooda ka dhalato ay geed wada beertaan waxaa moodaa marka in haddeer guud ahaan puntland oo dhan ay ku faafayso degmada boosaaso iyo gobolladii kaleba ay gaarayaan iyo degmooyinkii marka fikraddaas isxilqaamayaasha horumarinta puntland ay puntland horyaal uga ahaayeen waxaad moodaa maalin maalin ka dambeysa in deegaamada kusii faafayso waxaan rajeynaya insha alla isbedel deegaan oo qurux badan oo waddan wada dhir ah deegaamadeenna dhul saxara aba xigeena baa la yidhaahdaa marka insha allah raje dhulku inuu cagaar noqdo magaalooyinka qurux badnaadaan guursada geed beer isuna siyaadayso qoys walba inay geedka marka ay beeraan xanaanayaan gacanta ku hayaan jacayl iyo maxabo iyo walaaltiniman ay ka dhalato dhalinyarada marka hore aroosyada markay guursanayaan oo kale dhalinyarada hoteelaha la tegi jiray adigu shaqooyin badan baa la qaban jiray marka arrintan markaad kusoo biiriseen guurso oo geed beer maxay soran kadhaa marka xilligan arooska waa noqon karaa runtii waxay noqon karaysaa qof walbao dhalinyara markuu orosanayo arrintaas heshiis waxa weye labada qof rooskasi u dhiganayaanay qaabka udhiga lakiinse haddeer waxaa mada xujo inay ku tahay qof walba oo dhalinya laba qof oo dhallinyaro mar walba istoorta in si uuji usii jiro jiritaankooda meeto xiriirkooda u xoogaysto inay geed beeraan si bulshada u manaafacsato deegaankii u gaaro deegaankii qurux isbedel biliceed kusoo kordhiyo kaalintaas bay ka cayaari karaysaa marka laba qof laba qof oo dhallinyaro ah laba qof oo yacni wax isku darsada ama isguursada runtii waxay ku tahay xujo inay beeraan geed marka waxaa las dhigi karaa waa aragti sii baahaysa maalin maalinta ka dambeysa waa aragti ku habboon waqtigan la joogo maadaama waddanku kabasho dibu kabasho uu kasoo kabtay waddanku in ay dhallinyarada roolkooda ay ka cayaaraan dhinaca waxqabadka dhinaca dhiraynta dhinaca horumarinta dhinaca bilicdaba in intaba kusoo kordhiyaan arrintan runtii markaad la sheekaysato akhyaarta kala gedisan iyo waayo aragyadii dadka waayo aragga ee waqtiyada soo kala joogay marka laga sheekeeyo kun sagaal boqol iyo toddobaatameeyadii wixii ka dhameeyey dowladihii iskaa wax u qabso waxay dhihi jireen hadal yar iyo howl badan iyo hanuunsanaanba waxa weye horumar lagu gaaraa maanta waxaa dhallinyarada soomaaliyeed maanta waxaa moodaa inay baraarug jiro iskaa wax u qabso ay wadaan horumarkiina maalin maalin ka dambeysa lagu tallaabsanayo waxaa moodaa maanta sida loo dayactirayo laamiyada iyo meelahaas meelaha goobaha caamka in mashaariicda waaweynka ah sida wadooyinka waaweyn sidii loo dhisi lahaa loo samayn lahaa iskuullo jaamacado inay ku xigi doonto dowladduna insha allah ay ka faa'iidaysto xoogga dhallinyarada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ama puntland ha joogaan ama meelo kale ha joogaan inay siyaasad cad u samayso kuna jahayso waxyaalaha caamka oo bulshada anfacaya kana qaadato kaalinteeda muuqata
markii geedka la beero caruuska iyo caruusadda ma halkaasoo looga tegayaa mise waxay noqonaysaa in kormeer lagu sameeyo halkuu maraya geedkii biyo waraabintii bal waxaad arrintaa iga warran cabdullahi sida gu sida guriga loo ilaaliyo unbaa geedka loo ilaalin doonaa runtii labada qof intay beeraan iskuma sawirayaan igu sawirna maaha laakiin hadda kuwii ugu dameeyey laga sameeyey burtilno iyo boosaaso ugu dambeysay way wareejiyeen siligii bay ku xireen ciddii waraabin lahayd bay u wakiisheen gacantay ku hayaan marka sida loo ilaaliyo guriga loo dhaqo biilka loo siiyo ayagana maalin dhaaf ama maalin walba loo geedka loo waraabinaya gacantana loogu haynayaa ma ahna igu sawir iyo yacni istus laakiin waxay noqon doontaa tusaale qof walba sida guriga responsibility uga saaran yahay oo waajibaad uga saaran yahay in geedka marka uu beero ilaa intuu ka miro dhalayo uu gacanta ku hayo goobaha ku beeraysaan ama caruuska iyo caruusadda ay ku beerayaan waa halkee bal noo sharax goobaha ay ku beerayaan runtii way kala gedisan yihiin maadaama deegaanku ay kala baahi gedisan yihiin meelaha shaaracyada ah oo halbowlaha u ah wadooyinka u ah oo runtii la arki karayo bilicda deegaankan wax kusoo kordhin karayo iyaga ruuxooda waxay beri ka maalin ku faanay noqon karayso inay ku beeraan marka sida shaaracyada dugsiyada jaamacadaha saasoo kaleeto goobahaasoo korte lakiin ilaa hadda meelaha laga sameeyey waxay ahayeen meelo bulshada halbowlaha ah oo wadooyinka waaweyna magaalada dhexdeeda ku dhex yaalla in laga dhex sameeyo cabdullahi waxaa tahay guddoomiyaha isxilqaamayaasha ee puntland oo idil ee boosaasa maalmihii ugu dambeeyey ku sugnayd oo howlo kala duwan baa laga qabtay oo nadaafadda iyo hagaajinta garoonka boosaaso marka yaa idinka gacan siiya howlahaad ka qabataan ee deegaanada puntland runtii aada baa umahadsan tahay isxilqaamayaasha runtii mid waa in ay shaqooyinka qaarkood iyagaa isu xilqaama lacagta jeebkooda ay ka ururiyaan runtiina inta badan waxa weeye shaqooyinka nadaafadda iyo ololayaasha kaleeto waxaa ka caawina dowladaha hoose ee puntland goob walba ay joogaan mararka qaarkood meelaha la sameynayo kaleetona waxa weeye ama qorxin hadday noqotona kaalin muuqatay bay dowladaha hoose ka cayaaraan laakiin dhalinyaradu mar walba cidda fikradda keen cidda shaqada gacanta ka qabata cidda xilli walba u helan waxa weeye haddii dowladdu iyo haddii kaleta mar walba jecelna wax qabat qabtaan aad baan ugu mahad celinaa dowladaha hoose dowladda puntland kaalinta muuqatay mar walba ka cayaaraan oo dhiirigelinta ah waa tahay tan iyo markii isxilqaamayaasha puntland ay ku jireen magaalada gaalkacyo oo dhammaan dhallinyaradii isku yimaadeen maxay is odhan karaan marka ilaa haddeer dhallinyaradii waxyaabaha u qabsoomay ama inay isku yimaadaan maxaa ka dhashay runtii aad baa umahadsan tahay waxyaalihii ka dhashay baraarug baa ka dhashay oo runtii markii horeeto toddoba degmo unbaa isu tagtay laakiin maanta lix iyo toban degmo oo waxa weeye iyo laba deegaan oo runtii baargaal waxa weye bandarbayla buraan ilaah barka been meesha la yidhaahdo ufayn bandarbayla dhammaan deegaan isku shuban dhammaan waxaa moodaa marka in baraarugii uu sii faafayo guud ahaan puntland marka waxaa moodaa hadda ugu dambeysay dhawaan asbuuc dhaweeto dhalinyarada hiil u hiila horumarka degmada ayl inay ka sameeyeen ololo qurux badan oo runtii iskuulladii dayactira ka sameeyeen saasoo kaleeto dhahar nadaafad laga sameeyey ufayn marka baraarugii degmooyinkii waxaa moodaa in haddeer tartan la galayo deegaamada kami tasjiic baa ka mida degmada ufayn hoos tagta waxaa deegaanka sheerbi oo runtii dhalinyaro is-abaabushay oo haddeer arula nadaafad ka sameysay marka waxaa moodaa baraarugii dhalinyaradu inuu maalmaa kasta sii faafayo waxyaalaha ugu waaweyn oo runtii laga dhaxlay ama laysdhihi karayo isxilqaamayaasha runtii puntland ku tallaabseen waa in lagu tartamay waxqabad loona qabanaya bulshada iyo isdhexgal bulsho in dhallinyaradii joogtay baargaal iyo kuwii joogay gaalkacay ee maanta dad isku xiran oo wax wada qaybsan karaya wax wada wadaagi karay aragti wadaagi kara inay yihiin sidoo kaleeto waxyaala u qabsan waxaa ka mid ahaa inay tageen ama dhirayn ku sameeyeen dhallinyarada gobolada nugaal iyo mudug iyo qeyb ka mid a sanaag oo runtii ay dhirayn ka sameeyeen marka waxaa moodaa intii haddeer ay joogeen iyo intii waxa weye waxay qabteen inay aada iyo aada u kala badan yihiin marka waxaan rajeya dhammaan inay shaqada sii laba jibaaraan kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha dhallinyada isxilqaamayaasha puntland oo wada dhirberis cabdulaahi cali cartan oo u warramayey waryaheena v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ayaanadu leenahay dhammaantiinba duhur wacan oo wanaagsan inta badan deegaanada soomaalida waxaa kooban koobaha barkulanka bulshada ee ay madadaalada ka helaan hase yeeshee waxaa jira xubno ka mida bulshadaasi oo siyaabo kala duwan dadweynaha u madadaaliya shiine maxamed cilmi waxa uu magaalada laascaanood dhallinyarada kula wadaagaa madadaalo kala duwan iyo maaweelo waxaana wariyaha v o eda ee laascaanood cabdikariin olol uga warramay qiso jacayl oo la soo deristay iyo weliba suugaanta uu naftiisa ku madadaaliyo shiire maxamed cawad dhoofe oo aannu horey u waraysanay ayaa maanta waxa uu inooga sheekaynayaa jacayl cusub iyo sheekooyin shiina uu la kulmay dhowaantani shiina oo ay si weyn u xiiseeyaan dhallinyarada ayaa ii sheegay in jacayl cusub uu ku dhacay xaaladuna ayba adag tahay mar aan kula kulmay magaalada laascanood ayuu iiga sheekeeyey in sheekooyinka hore ee aan la wadaagay inay haatane ay howl kale oo cusubo ay soo korodhay shiina kusoo dhawow guud ahaan v o a cabdi aad baad u mahadsan tahay barnaamijka si wacan baa daadahaynta aan ula socdaa laakiin habeen dhoweyd baan gabadh kulannay gabadha waxa layihahdaa canab waxaan ku kulannay hotel halka magaalado dhan bartimaheeda ku yaalo layihahdo safari gabadha laba kelmadood baa isweydaarsanay walaal ii waran kheer walaal dabeedna waxay ugu tiri gaadhin wahaabaad darawal ka tahay waad wadaa n habeen dhaweed baad soo qaadanaya gabdho kale jidka dhexaad ugu dejisay wiilaan aad uga helay baa tahay magacaaga ii sheeg waxaan ku dhi magacaaga walaal waxliyadaa shiine magacaaga kalena waa siciid adiga magacaaga ii sheeg baan waxaa tiri waxliyaa canab dee habeenkan aan joognaaba waxaanu waxaanu cabbaynaa hoteelkeena geesraab layihahda canab baan ku idhi kadib markii aan gabadha cabaar sheekaysanay hotel gudihiisa iska baashaalay hal hees baan xusuustay in mooga ah markay iga tagtay habeenkii waan seexan waayay marba dhinacmaan surgay markii oo dambe shiina jacaylkani kii hore kugu dhacay ee aan waraysiga kaaga qaaday maahae waa mid cusub waa mid hor leh mid hor leh hadda bilaamay wey Haye.
sanadkan anu ku jirro ee dhammaanaya Haye.
waa mid bilaamay wey labada kun toddobiyo tobanka Haye.
dabadna gabadhii adigu iga tagtay habeenkii waan seexan waayey markay kowdii meelaha ahayd baan soo miiraaday hees ina moogaa baan xusuusta canab leeyaha gabadhii waxaan ku yidhi habeenkii uman dhiibin weli ma ogtahay laakiin anaa habaystay heesta waxaan idhi- waxaan rabaa inaan horteeda ka idhaahdo habeenkaan ballansannahay anabey sidaan rabo casharoob ku day iyadoo ay ciid tahay dhulku cadaadeniyo cabsi gaaraa leeyahay dhalinyaro ciyaartiyoho cadaloolka fiidkii ku cawaayinay sheekada cimrihaygu kaasimo ku cawaayinay sheekada calafhaygu ka daro canaabey sidaan rabo cirkawada daruuriyo khadca danankeeno muuqaanayn cadceeduna waa gabadhii Een, dee markaas waa jacayl cusub oo tahna waad u qaadeen een, aad iyo aad baad umahadsantay shiina waxyaabaad caanka ku tahay waxaa ka mid ah een, jacaylka iyo sheekooyinka dhallinyaraduna si weyn bay ku waxayseeyaan bal ka war aad iyo aad wallaahi dhallinyaro badan oo reer lascaanoodii way i taageeraan oo hadda eh, waxay leeyihiin sinuu ciyaarahaagii hore dib ula soo noqo dee dhallinyarada magaaladana aad bay ii jecleed ma garanaysaa haddana kuwan dambe ee kowsaday baan dee la kowsaday oo sanadka cusuba marka dhallinyaro badan qof gabadhii garanaysaa waxay tidhahdaa ubax anoo yar baan ninkaasi wuxuu qabsan jiray magaalada arooskan la keenina cid kale ma garanaysa lababa keeni jira haddaan shiina la keenin marka dadka dhallinyarada aad bay ii jeceliyiin dambe hadeer kacay laakiin heesaha anugu aad u qaadeen dhallinyaradan dambe hadda aad saaxiibada tihiin aad sida weyn uga madadaaliso kuwabaa ka mid ah innagoo een, aynu dhegaystayaasha aynu usoo qabanayno waxaa ka mid ah heesaha hadeer dambe ee cusub ee socda nin la yidhahdo aan saaxiibano b k la yidhahdo heesihiisa baa ka mid ah marka wuxuu leeyahay b k hadduu oonkad yahay jacaylko runii roob soo iftiimay anigu waanu yeedhi laayo allaha aan ka bari laayon haddaan somaroron lahaa ifkana kamayeed bexe allaatiisa lagu socdaaye nasiibkan la eegaya anigu caawa marka dhallinyarada nasiibkan la eegaya qaraamigaad aad u jeceshay shiine Aad iyo aad.
heesaha qaraamiga laguguma tago Aad iyo aad.
bal ka warran dee waan arkaa hadda jacayl cusub baa kugu bilowday waraysi horaan kaa qaadi jiray dee gabadh baad jeclaydeenoo waa tii qisada yaabkale aa idin dhex martay bal ka warran wallaahi gabadhaas dee gabadhaas gabadh la ilaawi kara ma ahayn waa hagaag dhegaystayaal qisadaasina waxaad ku dhegaysan doontaan iyo weliba n ninkaasi shiine maxamed cilmi ninkaa dhallinyarada ah qisadaasi uu tilmaamay iyo weliba halkay isla mareen idaacadda duhurnimo beritoole hase yeeshee maxamed heesaha uu ka mid a heesaha uu ku waa- ku maaweelinayay naftiisa waxaa ka mid ahayd heesta onkod ee maxamed siciid cabdi biike hadduu onkod yahay jacaylku nimciyo roob soo iftiimay gugow ina soo abbaaray anigu waanu yeeri lahayo adaan adaan soo maroon lahaa dhegaysaabon
unkud yahay jacaylku iyo roob soo iftiimay hadduu unkud yahay jacaylku iyo roob soo iftiimay wayna soo cabaaray anigu waanu yeedhi lahayo allaha aan ka bari ilayo haddaan soo marodhan lahaa wayna soo abbaaray anigu waanu yeedhi lahayo allaha aan ka bari ilayo haddaan soo marodhan lahaa markayse kuu ahaatay abkaygana ku furfuray ayo ayo ayo rugadaa irbagay markayse kuu ahaatay afkaygana ku furfuray ayo ayo ayo rugadaa irbagay danlakamayeed baxee allaatise lagu socdaaye nasiibkan la eegayaa danakamayeed baxee sidii sidii gololka reen ayaan ku agmeeraya anigoo cawa haddaad og tahay jacaylka oo aan iska hubo ammaantaada hadaad og tahay jacaylka oo aan iska hubo ammaantaada uniyo bacay uma qabeen adaan kugu dhammaysan lahayo warkiyo qalbigaygu mid kale indhuhumay qaban kareen oniyo bahyuma qabeen adaan kugu dhammaysan lahayo heestaasi onkod waxaa ku luqaynayay maxamed bike haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waxaa la diyaaraa nuur xasan nuur bukhaari
duur wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha siddeed kulan oo xiise leh ayaa maanta dhici- ka dhici doona dalkaasi ingiriiska oo ka tirsan horyaalka premier leaga maalinta loo yaqaano buxing day tottenham ayaa ciyaarta ugu horreysa lagu dahfuri doonaa goordhow waxaana ay la ciyaari doontaa kooxda southampton westham iyo kooxda pownmouthna waa ay is arki doonaan chelsea oo maalmihii ugu dambeeyey guuldarooyin iyo weliba barbarooyin la daala dhicaysana waxa ay is arkayaan kooxda brighton harisfield town iyo stog ayaa is- isla ciyaari doona banley waxay la dheelaysaa manchester united oo ku jirta kaalinta labaad watford iyo leicester cityna waa ay is arki doonaan everton waxay boqon doontaa west bromwich albion caawana liverpool ayaa gurigeeda kusoo dhoweyn doonta swansea talyaaniga kulan ka tirsan cobe italia ayaa la ciyaari doonaa lazio iyo fiorentina ayaa fooda isdiri doona sidoo kale milan iyo inter kulanka loo yaqaano derby milano habeen dambe ayay iskula ciyaari doonaan garoonka sansiro ee magaalada milan isbuuca soo socdana waxaa dib u furmi doona suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ee yurub kooxda manchester united ayaa la sheegayaa in ay lixdan milyan oo yuro ay ku raadinayso weeraryahanka kooxda juventus iyo xulka argentin paulo dibala ciyaaryahankan ayaa waxaa aad u danaynaya kooxo kale sida kooxda barcelona hase yeeshee manchester ayaa la filayaa in ay ku qanciso kooxda yuve in ay lacagtaasi ku iibiso ciyaaryahankaasi jirkan ayaa kooxda yuve ku biira markaas oo ay yuventus soddon milyan oo euro kaga soo iibsatay balermo waxaana uu la qaaday tan iyo markaasi saddex koob oo ka tirsan horyaalka talyaaniga ee seriaada arsenalna waxa ay raadinaysaa weerarya- ciyaaryahanka qadka dhexe uga ciyaara kooxda paris saint germain ciyaaryahanka lagu magacaabo julian drexel laacibkan ayaa waxa uu ku guuldaraystay inuu saameyn ku yeesho kooxda b s g oo uu kaga soo biiray kooxda wolfsburg ee dalkaasi jarmalka jirkan u dhashay dalka jarmalka ayaase waxaa sidoo kale doonaysa kooxda liverpool ugu dambeyntiina manchester city hogaamiyaasha horyaalka ingiriiska waxa ay lixdan milyan oo poundka ingiriiska ah ku rabtaa ciyaaryahanka difaaca uga ciyaara kooxda southampton ee lagu magacaabo fandikh laacibkan u dhashay dalka holland ayaa waxa uu qarku u saarnaa xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay in uu ku biiro kooxdani laakiin waxaa la filayaa in bishan soo socota ee january uu aadi doono kooxda manchester city tababaraha kooxda manchester city beb guardiola ayaa ku adkaysanaya in ciyaaryahankan uu keeni doono kooxdiisa si uu ugu adkeeyo difaaca kooxdaasi manchester city iyada ayaa hadda ah kooxda hogaaminaysa horyaalka dalkaasi ingiriiska ee premier leaga mana laga badinin toddoba-iyo toban kulan oo ay ciyaartay dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga inta
waagaag dhegaystayaal nuur bukhaari aad buu mahadsan yahay oo inala socodsiinayey xubintii ciyaaraha gabagabada idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaynu ku sii soconnaaye aynu mar kale dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesaa waxaa idinku soo maqan codka fanaanada hibe maxamed nuur hibe hudoon gabaldhaciye waa beri kaa daba gucleeyo waa i gaar dhibaatee hadmaad gacale soo noqon waa codka fanaanada hiba maxamed hiba nuura dhegaystayaal waxay gabagabada ahayd idaacadda iyadii duurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo intaynu idaacaddan idaacadda xita isugu iman doono waa ibraahim xasan daaduray anigoo cabdixakiin shirwac iyoluba nuur bakhaari iyo dhammaanba hada v o idin leh sidaa iyo nabadgelyo
Arab, who is